bismillahi raxmaani raxiim kulan wacan saaxiibayaal kusoo dhawaada barnaamijka caafimaadka toddobaadka waxaan kaga hadli doonaa xanuunka busbuska oo saameyn baan ku haya bulshada soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku nool magaalada jowhar iyadoo cabsi badan laga qabo xanuunka busbuska daayeerada oo dhowaanadani kasoo yeeray geyga soomaalida barnaamijka toddobaadka waxaan ku wareysanay dhakhaatiirta magaalada jowhar iyo sidoo kale waalidiinta ku dhaqa magaalada jowhar caasimada dowlad goboleedka hirshabelle kuwaasuu nagu warbixiyey saameynta busbuska ay bulshada kala kulmaan
bismillahi raxmaan raxiim marka hore dad hore waxaad kusoo dhawaataa barnaamijka caafimaadka radio snai adigoo magacaaga ku bilaaba
waa mahadsan tahay kaafiya magacayga waa tonshaamaaka kale ibrahim waa idin salaamay adiga iyo bahda shaqaalaha radio snai dhammaan bulshada ku xiran radioga khaasatan barnaamijka caafimaadka oo si todobaadla uga baxa radio ismail waana ku dhawaa waa mahadsantahay
aada mahadsantahay doctoore toddobaadkan waxaan barnaamij kaga hadlaynaa cudurka busbuska oo dhawaanadani si badan ugu soo badanayo magaalada jowhar iyo geega soomaalida bal waxaad nooga warbixisaa waa maxay xanuunka cudurka busbuska
waa mahadsantahay cudurka busbuska waa cudur seasonal ah seasonal waxaa la dhahaa cudurada xiliyada qaar soo baxo busbuska waxaa lagu yaqaanaa inuu soo baxo xiliyada kulaelka marka haddii aa u guda galna wuxuu yahay busbuska waa cudur uu sababo virus ayaa sababo marka magacyadiisa la dhahana xagga soomaalida dhowr magacyadoo loo yaqaanaa oo xagga terminology marka loo fiiriyo xagga koonfurta kale waxaa loo yaqaanaa busbus dadka waqooyi waqooyiga soomaaliya kalena waxaa loogu yaqaanaa hablabaas marka waa cudur aad ay u fududahay inuu fido badanaan waxaa keena virusa keena taasoo sabab u tahay nadaafad darada ama maxaa la dhahay dadka contact badan sameeyaan
waan gartay waa maxay calaamadaha cudurka busbuska iyo sida uu ku faafi karo
busbuska calaamado badan uu leeyahay marka laga soo bilaabo waxa ugu horeeya qofka lagu arkaayo waxay tahay daajis badana lagu arkaya hal ilaa iyo laba maalmood ka hor inta aan kasoo bixin finanka daalka caajiskaas iyo xanuunka badan oo jirku ka dareemayo waxaa ku xiga finan jirkiisa kasoo yaacayo finankaas marka dambe waxay isku dadayaan inay gacan keenaan marka ugu dambeysa final stageka ay maraayaanna waxay isku bedelaan inay qolofaystaan calaamadaha ugu muhiimsan taas waaye waxaa kaloo jiro xagga caruurta oo kale marka la fiiriyo qano badan oo kusoo waa oo qano zaa'id ah ay dareemayaan dadka waaweyn sidoo kale ayagana way dareemaan laakiin caruurta aada ugu sii daran oo qanada aada ugu dareemayaan waan gartay xanuunkan busbuska ma leeyahay wax talaal ah
wuu leeyahay talaalka waxaa jiro talaal busbuska loo qaato oo hal ilaa iyo laba doos laga qaato oo badanaa ka hortaga waxaa la dhahaa wax walbo waxaa ka fiican daaweyntooda in kahortag la sameeyo laakiin dadka kuma baraarugsana inay kahortag ay sameeyaan sidoo kale waxaa la rabaa markuusaan oo kale hadda xiliyada waxaa lagu aadka ugu badan yahay cudurka busbuska wacyigelin in la sameeyo dadka ay qusayso inay adahoo kale ku shaqada maxaa la dhahay daaweynta ama msjidoo kale meelaha talaalka laga heli kara dadka ay ku buuriyaan inay talaalka qaataan marka talaalka ugu jira oo loo qaadanayo busbuska oo hal ilaa iyo laba doos laga qaadanayo
waa gartay talaalkan ma caruurtana ma qaadan karaan oo dadka waaweyn iyo caruurta ma talaal kala duwanaan sina mise isku talaal ay wada qaadanaya
badanaa hor talaal marka la dhaho wuxuu ku fiican yahay qofka marku weyn uu noqdo ugaangaar uu noqdo badanaa difaaciisa ka caawinaya waxyaabaha qaarkood talaan la-aan oo difaaca caruurta iyo dadkeena difaacooda isku mid ma aha badanaa caruurta ayaa ku fiican yahay talaadka maadaama difaacooda uu liito in la siiyo dadka waaweynna sidoo kale ayagana marka qaar ay u baahanayaan jiro inay qaataan talaalka oo haddii talaalo hore ayna qaadan ama hore sida talaalin oo kale waa qasab in la siiyo mar kale maadaama inkastoo ay jirto qofka weyn in difaaciisa uu ka weyn yahay ama uu ka badan yahay kan caruurta ama ka adkeysi badan yahay xagga cudurada marka loo fiiriyo o kale caruurta ku fiican yahay dadka waaweynna somehow haddii difaacooda liito sida hore kugu sheegay oo u baahanayaan ayagana in la siiyo talaala
waa gartay xanuunkani busbuska maadaama uu hadda gobolada dalka soomaaliya khaasatan jowhar uu kusoo badanayo ma leeyahay daaweyn rasmi ah oo cudurkaasi looga hortagi karo si ay bulshada uga badbaado cudurkan
cudurka horta daawooyinka daawada waxuu leeyahay wax la dhahayo symptomatic treatment symptomatic treatment waxaa waaye in la daaweeyo xanuunkan calaamadaha oo qofka ku keenayo for example oo kale hadda waxaa jiro kareemooyin aa jiraan oo qofka uu ku qabaysanayo si uu uga hortago finanka ama maxaa la dhahay dhacaanka busbusa ka imaanayo ugu yaraado atleast kalamin lotion kareem waxaa jiro kale for example dadka badan ay isticmaalaan sidoo kale waxaa jiro sidaa hore kugu sheegay cudurkan wuxuu keenaa qandha fara badan oo keenaa sida caruurta oo kale aspirin in la siiyo kale oo maxaa la dhahay doosyaad laga siiyo dadka waaweynna doos ayuu ufilan la siiyo si macnaha qandhadii ugu yaraado oo qandho badan oo qofka ugu jiray marka daawad daarabti asay u daaweynayso ma lahan oo qofka uga baabiinayso laakiin waa wax micnaha calaamadihii uu cudurka qofka ku keenay sida qandhada iyo dhacaankii iyo nabarada kasoo baxay oo finankii jirkiisa kasoo baxay lagu yaraynayo marka intaas
waa gartay halista ugu badan ee ugu sareysa ee ah in laisku gudbiyo xanuunkani ma ka mid yahay cudurada ee dadka kala qaadaan
waa maatahay cudurkan horta halista ugu badan dadka ugu jiro waxaa waaye waa dadka difaacooda uu liito iyo haweenka uurka leh iyo sidoo kale caruurta intaas micnaha waa dadka u nugul cudurada asay keliya xataa maahan waa dadka u nugul cudurada cuduro badan oo jirka soo weeraro marka marka qofka difaaciisa uu liito difaaca liitana waxyaaba badana keeni karo qofka difaaciisa inuu liito waxaa keeni karo inuu talaaladii cudurada ka hortagayo uu xili yaraantiisa iyo la siinin nutrition ku filan ama nafaqo ku filan qofka inuuna qaanin ama waxyaabo badan oo keeni karaa jiraa inuu difaaciisa hoos usku dhigo sidoo kale haweenka uurka lehoo kale ayagana markay ugu qaadaan waxaa imaanaysa in difaacooda hoos oo dhaco ayagana halis ay yugtaan caruurtan sidoo kale waa difaacooda uu ka yaryahay kan maxaa la dhahay dadka waaweyn so saddexaas qayb oo bulshada ka mid ah ayaa halis badan ugu jiro inay cudurkan qaadaan ama badanaa lagu arkaa after for example soomaaliya aada ugu badan yahay sida maxaa la dhahay gobolka hadda shaqada laga dhexoo kale ama banaadir cases badan aan arkaa oo bulshada dhexdooda maadaama anaga aan nahay adeegayaasha caafimaadka caseska badana aan aragnana waa saddexdan nooc bulshada kamid ah oo aan ku sheego oo caruurta iyo haweenka oo kale dad difaacooda u liito so marka waxaa fiican in dadkaas aada loo isha loogu hayo oo difaacooda la dhiso si cudurkan iyo cuduro lamida oo jirka waxyeeleen tahay ay jirkooda horta ugu sameeyo
waa gartay cudurka busbuska markaan eegno ee dadka soomaalida waxay u qaataan way dhayalsadaan si ay waxay kasoo qaadaan cudur aan saameyn lahayn bal ka waran saameynta uu qofka u geysan karo xanuunkaas
wallaahi cudur marka la dhaho horta in la dhayalsado maaha wax walba khataray qofka sababi karaan soomaalida way dhayalsadaan oo somehow waxaa waaye wax fudud la heli karaa laakiin waxaa jiro complications oo qofka ku keeni karaa jiro ama dhibaatooyin oo dambe oo qofka ku imaan karaa jiro oo ay tahay in laga hortago so maxaa fiican wax walbo in maxaa la dhahay horta marka hore prevention laga samaysto ama maxaa la dhahay laga hortago haddii laga hortegi waayo oo jirka wixii uu soo galana dhaha ii sheeg daawada turboan qofka la immunitigiisa ama difaaciisa hadduu hooseeyo difaaciisa lasoo dhiso wacyigelin badan la sameeyo wacyigelinta waxa ugu badan oo samayn karo waxaa ka mid a ururada caafimaadka oo kale sida idinkoo kale hadda mediaha maadaama aad tihiin dad dad badan ku xeran yihiin oo ay dhageystaan aarinta barnaamijka caafimaadka oo kale inaad diirada saartiin inaad dadka ku wacyigeliso mar walbo cudurka jiro aad u sheegtaan qabta aad soo gelisaan aad wareysataan xaaladooda maxaa la dhahay dhaqaatiirta ayaga isku xirtaan marka wacyigelin badan la sameeyo dadkeena waxaa waa dad oo fifty percent markii laga soo tagay dadka soomaalida inta wax badan inta kala soo harayso waa dad mental dictatorka waaye ama aan ku baraarugsanayn waxay wacyiga jiro ama dhibaatooyinka cudurada ay ku hayaan soomaaliya so waxaa haboon in diirada la saaro dadkaas qofka hadduu ku baraarugsan yahay in cudurkan oo halis dambe uu keeni karo waxaa laga yaabaa inuu ka digtoonaado oo maxaa la dhahay caruurtiisi asigaba ay difaac badan ama nutritionka iska saxaan ama daaweyn badan ay isticmaalaan ama waxaan ay ka walwalaan inuu dhibaato dambe laakiin haddii uu ku baraarugsaneyn in loo sheego oo la wacyigeliyo oo diirada la saaro oo wax loo sheego way xadoonka
waan gartay cudurkan halis ahaanshihiisa bal ka waran ilaa heerkee u gaarsiiseen
wallaahi cudurkan halis ahaanshihiisa wey halistiisa way badan tahay dad badan waxyaalo badan uu geystaa jiro maxaa la dhahay maadaama cudur immunity ahaan kusee u yahay wax firstu qofkan uu soo wili karo difaaciisa uu liita waa hadduu ku dhacana waxaa laga yaaba difaacaada inuu sii liido oo hoos sii dhigo hadduu difaacaada jirka uu percentageka uu joogo oo kasii hoos marana waxaa dhici karta cuduro kale oo ashii ka waaweyn inay taas kaaga faa'idaystaan oo jirkaaga jirkood kusoo galaan so dhib badanaa kaaga imaan karto xalis badanaa kaaga imaan karto xag caafimaad oo maxaa la dhahay dambe ah
waan gartay maxaa la sameyn karaa si looga hortago faafidda xanuunkan iyo busbuska
si looga hortago faafidda xanuunkan waxaa la samayn karaa qofka uu haayo cudurkaas markaas in daawadiisa lagu dadaalo teeda kale qofka maadaama cudurkan oo ku fidaayo maxaa la dhahay istaabashadoo kale ama contagious waxa la dhaha uu yahay oo istaabashada uu ku fidaayo qofka inuu dadka uu asigana ka ilaaliyo xanaanka inuu qaadsiiyo nadaafadana lagu dadaalo waxyaabo badan la sameeyo oo wacyigelin bulshada dhexdeeda la sameeyo dadka ay ku baraarugaan dhibaatada cudurkan uu sub lahaan karo
waan gartay caruurta sidee looga hortegi karaa ama looga ilaalin karaa xanuunkaasi busbuska
caruurta horta ayaga nafsadaxoontooda iskama ilaalin karaan oo waa ilmo yar marka waxaa loo baahaya qofka ka mas-uulkaa sida hooyada iyo aabahoo kale inay ilmahooda ka taxadaraan ay haddii ay ku arkaan oo uu ku dhac cudurkii ay si jirka saxda ay u maraan ama dhaqaatiirta ay la tashadaan ay dhahaan xaaladda jirta ay wargeliyaan si loo siiyo daawada ku habboonan ilmaha xaaladdiisa loola socdo ayagana xagga nafaqada cunuga oo si oo immunitiga cunuga uu dhismo ay ku dadaalaan caafimaadka iyo nafaqada ciyaalka ay si fiican dul saaraan warsaanku qandho oo kale hadda qandhada badana ilmaha dhibaatadiisa uu soo gaarsiiyo waxaa kamid a qandho saa ayuu ku keenaya qandhada haddii aan laga maalin jirin ama aan diirada la saara cunuga qandhadiisa in qandhada laga bujiyo qandhada nafti lafteeda waxay ku keeni kartaa in cunuga dhibaato gaarsiiso so marka waalidka la rabaa inuu ka warhaayo ilmaha xaaladiisa ilmahaas daawooyinkiisa fiican daawooyin la siiyo dhaqaatiirta lala xiriiro cunuga xaaladiisa warbixin laga siiyo wixii ku habboon ee dhaqaatiirta ay kula taliyaan la siiyo cunugiisa ku dabaqo
waan gartay hadda waxaa jira dad badan oo ama caruur badan oo qaba xanuunkaasi aan la siinin wax daawo ah halis maku keeni kartaa nolosha caruurta
caruur haddii aan daawo la siinin halis wuxuu keeni karaa dhibaatooyin badan oo cunuga markuu yimaado oo kale oo complication dambe ama dhibaatooyin dambe oo ku imaan kara wey jiraan xagga difaaciisa oo kale aad u saameyn kara wey jiraan marka waxaa fiican ilmaha inta ay cudurkan markuu yar yahay uu ku cusub yahay in lagu baraarugsanaado oo daaweynta ku habboon la siiyo si micnaha hadda uu markuu weynaado oo dhibaato dambe oo maxaa la dhahay dagaal dambe kaga imaado cudurkii hore uga dhacay oo qofka jirkiisa usoo galay oo lagu gaarsiinay
waa gartay maxaa ugu baaqaysaa bulshada ku nool magaalada jowhar in cudurkaasi uu halis yahay inta badan aysan isticmaalin daawooyinka caruurtana ay geyneen xarumaha caafimaadka xanuunkaana ee noqdeen dad ayeelsada aan waxba kasoo qaadan cudurkan inuu halis ku yahay nolosha caruurta ay dhaleen ama dadka waaweynba maxaad kula talinaysaa dadkaas usoo jeedinaysaa
bulshada ku dhaqan magaalada jowhar waa salaamaya dhammaantood waxaan rajeynayaa inay qaataan talooyinka caafimaadka ay usoo gudbinaya dhaqaatiirta iyo meediyaha ninkana ku mahadsantihiin dadka aad u garab istaagaysiin aad waxyaabaha jiro ama wacyiga markaa jira aad ula socodsiinsiin marka waxaa habboon in dadkay ku baraarugsanaadaan fariimaha loo soo gudbinaya ay qaataan wixii isbedel oo ilmahooda usoo martay way fahmi karaan ayaga haddii qanno badan ay ku arkaan ama filan ay ku arkaan ama isbedel xagga jirka ah oo ay ku arkaan ciyaalka mar walba inay la xiriiraan babaha baas ee ugu dhow si loo siiyo talooyin ku habboon oo ku badbaadi kara ilmahooda haddii kale waxaa dhici keenta mar aan maxaa la dhahay kahortag aan lahayn oo cunuga dhibaatadii ay ku badanay waxaa la daran oo galay in waxba laga qabo waayo xataa maxaaladiisa ay sii cuslaato oo mar walba waxaan rajeynayaa inay la socdaan xaaladda ilmahooda ay ka warhayaan nadaafadooda ay ku dadaalaan xaaja nafaqada nutrishooda ay ku dadaalaan oo ilmaha nafaqo fiican la siiyo si difaacooda ugu dhismo ay isaga caafiyaan busbuska iyo cudur wax walba oo cuduro oo lamid ah oo jirka cunugaas soo weerari lahaa dhanka kale maria cabdixasan oo ka mid ah hooyooyinka soomaaliyeed ee ku nool gudaha magaalada jowhar oo xanuunka busbuska ka haleela mid ka mid ah caruurteeda ayaa nooga warbixisay sida uu ahaa iyo sida ay ula tacaashay xanuunka iyadoo hooyooyinka soomaaliyeed ugu baaqday in ay xanuunkaasi ka digtoonaadaan marka hore waxaa nooga warbixisaa xaaladda busbuska maadaama aad tahay hooyo soomaaliyeed oo horey ula kulantay xaaladani busbuska uu ka haleelay ee mid ka mid ah caruurteeda busbuskana wuxuu yahay waa nabro jirka dadka kusoo baxo qaas ahaan caloosha xabadka dhabarka meelahaas dhan uu kusoo baxaa lugaha yani meel buu jirkaa ka mid uu kusoo baxaa bal ka waran caruurta markii ugu horeyso busbuska uu kasoo baxay maxaa ciladood ku aragtay qandha wuu wataa dadnaba qandhadiisa zaa'id waayo laakiin alxamdulilah qofka ilaahay oo u gargaaro qandhadiisa zaa'id kuma noqoto laakiin inta badan oo lagu yaqaano uu caanka ku yahay waxawaaye qandho zaa'id ah sidoo kale wuxuu dhibkii wuxuu kaloo sii yeeshtaa markuu kaa reysto oo kale calaamadihiisa dadka badnaa ma ka baabo oo warwareeg kooba buu yeeshtaa ma baabo oo calaamadihii xitaa meelihii kuuskuuska uu ku hahari lahaa uu ka baabi'inaya wuu baabi'inaya ilaa hadba u maraya way reysatay oo hadda maku kuusno
ma gartay aad aa mahadsan tahay maadaama aad nooga warbixisay xaaladda aad kala kulantay busbuska uu ka haleelay mid ka mid ah caruurtaada marka xigta maadaama aad ka mid tahay hooyooyinka soomaaliyeed khaasatan kuwa ku nool magaalada jowhar maxaad ugu baaqaysaa hooyooyinka kale ee caruurtooda uu haleelo muhiimadda waxaa waaye geedkaas uu u baahan yahay nadaafad nadaafaduu u baahan yahay qabays fara badanuu u baahan yahay canug inaad ku dhawaad maalintii afar mar shan mar inaad u qabaysad biyo oon kuleelna ahayn qaboobna ahayn yacni qandac diirmaad diirmaad ee markaa saas ugu qabaysad oo ka dhaqdidne
guud ahaan intaas ayaa kusoo afmeeraya barnaamijka tan intaan ku kulmi doono nabadgelyo ururka caafimaadka caruuriyo ciroole dadkuu u wada cawdaane midnaan caynayne oo حردينا هلا إيه